tan iyo dagaal beeleedyo kala duwan oo ka dhacay dhanka bari ee magaalada jowhar waxaa hoos u dhac ku yimid isku socodka ganacsiga suuqa xaafadda horseed balse hadda waxaa dib u kabasho laga dareemayaa ganacsiga suuqa xaafadda horseed waxaana jira dhaqdhaqaaq dhanka micishada ah maxamed cabdali ibraahim waxa uu ka mid yahay ganacsatada iibisa raashiinka qutul daruuriga kuna iibisa xaafadda horseed waxa uuna iiga waramay sida ay ugu shaqaystaan suuqan iyo isbedelka ganacsiga ka jira maasha allah ganacsataan ahay oo jooga magaalada jowhar gaar ahaan xaafadda horseed walaahi maasha allah waa iska cimana aniga ada jebiga waa iska saxanya hadda labadan beri laakiin maalmaha oo u dhaqaaqa badan suuqa waxa waaye maalmaha sabdiga iyo maalmaha ahadda inta kalenta adi maasha allah maasha allah waaye adi alxamdulilah lagu maadina wax walba ilaahna si ilahan ku maadinayna wallahi maalmaha sabdiga maalmaha kale waxay aad uduwan tahay maalmaha sabdiga dad safaraha soo galaayo meel meel walbaa laga imaanaa marka saas awgeed le adi waa u aqnaqanaa maahine hadda wax oo hadda magaaladan kasoo baxaayo hadda dheeri nugu ee ma jiraan laakiin magaalada banaankeeda laga imaanaa magaalada banaankeeda sogeed saasuu soo dhaqdhaqaaq u yeeshana walaa badeecada aan iibin waxay naga yimaadaan magaalada muqdisho badigooda magaalada muqdisho ka yimaadaan marka wax walba aan gadeyno waa adiga wax dabiici iskaba waa bagaash iyo raashiin iyo waxaan wax kasta waa gadnaa maasha allah hadda markii oo arada isaan tahay oo roobka aan jirin iyo fatahaadii waxs aan jirin waa cimanaay aad baan u baabuurkii adig soo baxo caawo isla caawo raashinkuu keenaa isla caawo waxuu ku wada kuu keenaa laakiin maalmaha roobka haddii la galo maalmaha roobka aaday u adag tahay si wax lagu helo maya badeecooyinka hadda dhexdhexaaday taagan yihiin madna sareeyaan mana hooseeyaan laakiin waa dhexdhexaad waay suuqa xaafadda horseed ayaa waxa uu dhanka bari ugu beegan yahay magaalada tani jowhar caasimada maamulka hirshabelle